halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii wadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu qoray reer korintos waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa caawa xaalka ku saabsan in masiixiyiinta heerkoodu uu sarreeyo oo laga doonayo inay horseed ahaadaan had iyo jeer markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay horudhicii iyo faalladii dheereed ee aynu idinka siinnay sidii noloshii reer korintos ay ahayd wakhtigii rasuul bawlos waxaan kaloo aragnay sidii dumarka loo liidi jiray iyo sida bawlos uu noloshooda sare ugu qaaday haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka toddobaad aayadda saddexaad waxaa qoran sida tan ninku afada waxa ku quman ha siiyo sidaas oo kale afaduna ninka waxa ku quman ha siiso bawlos wuxuu leeyahay gacmo isdhaafa ayaa guuli ay ku jirtaa waayo haddii ninku wixii xuquuq ah ee naagtu ay lahayd aannu ku tuman naagtuna ku tuman mayso wixii xuquuq ah ee ninkeedu uu lahaa oo waxaa loo baahan yahay inuu u sheego inuu jecel yahay ma ahan haddaba inuu ka qariyo haddaan tusmada rasuulka horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka toddobaad aayadda afaraad sida tan afadu jidhkeeda uma taliso laakiin ninkaa u taliya sidaas oo kale ninku jidhkiisa uma taliyo laakiin afadaa u talisa waxaa markaan soo gaabinno taasu ay noqonaysaa inaannu ninka u cararin macbudka venas oo kunka hablood ama gabdhood ay joogaan waayo taasu waa dembi kalgacaylka iyo jacaylka waa in guriga lagu dhex abuuraa ee ma ahan in lala aado meel dad fara badani ay kula wadaagayaan waxaan haddaba anigu aan ku qanacsanahay in bawlos wax badan uu ka garanayay jacaylka oo sida abbaarta ah uu qabay haweeney magac iyo sharafba lahayd dad badan oo magac lahaa ayaa waxay ku qoran yihiin kitaabka oo waxay giddigoodba khibrad u yeesheen jacayl waxaa ka mid ahaa dadkaasi ama aan ku bilaabaynaa aadan iyo xaawo ibraahim iyo zahra yacquub iyo raaxeel boocas iyo ruud daa'uud iyo abigeyil haddaba abigeyil haddaan soo qaadanno ayaa waxay nebi daa'uud ku leedahay sida ku qoran kitaabkii koowaad ee samuel cutubka shan iyo labaatanaad aayadda sagaal iyo labaatanaad oo lahaa sayidkaygiyow naftaadu waxay xirmada nolosha kula xirnaan doontaa rabbiga ilaahaaga ah waxaa haddaba la leeyahay ninka caanka ah ee la yidhaahdo john wisley inaannu masiixa ahayn markii uu ameerika yimid waxaa laga soo xigtay inuu yidhi waxaan ameerika u imid inaan hanuuniyo indiyaaniska ama calibesteenka laakiin bal yaa john wisley hanuuninaya waxaa la yidhi dowladda ingiriiska ayaa isaga u dirtay ameerika dhaqankii waagaasi wuxuu ahaa ninka magaca leh inuu guursan jiray haween qurux badan oo shakhsiyaddeedu ay adag tahay oo welibana masiixiyad ah dabeetana ninkii dhallinyarada ahaa ee howlwadeenka masiixa ahaa ayaa arkay markaasay isguursadeen hase yeeshee xaaskiisii baa ku tiri mister wisleyow ku noqo ingiriiska halkaasaa ilaah uu kaaga yeedhay waxaana halkaasi ka soo baxay ururka caanka ah ee la yidhaahdo iminka metodist waxaana sabab u ahaa naagtiisa haddaba maahmaah baa leh nin waliba oo magaca leh naag baa ka dambaysay markii uu gaaray ingiriiska ayaa wisley aad u hanuunay oo wuxuu bilaabay inuu kiciyo kiniisadda caanka ah ee la yidhaahdo metodist haddaan ku noqonno bawlos iyo hadalkiisii ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos ugu qoray dadka reer korintos cutubka toddobaad aayadaha shan ilaa lix waxaana qoran sida tan ha isdiidina wakhti aad ku heshiisaan inaad son iyo tukusho u goosataan mooyaane oo aad haddana isku timaadaan si aan shayddaanku idin duufin iscelinla'aantiinna aawadeed laakiin taas fasax ahaan ayaan u leeyahay ee amri maayo wuxuu leeyahay isagu waxba amri maayo laakiin waa hoga tusaalaynayaa oo keliya inuu raaco si shayddaanka aannu u helin nafaas uu ku jarribo midkood kuwa isguursada haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadda toddobaad ayaa leh dee waxaan jeclaan lahaa in nimanka oo dhammu ay sidayda oo kale yihiin laakiin nin kastaaba hadiyad goonni ah ayuu ilaah ka helaa midkan sidan kaasna sidaas haddaba wakhtigaasi bawlos weli ma guursan weli ma aannu guursanin oo ma doonaynin inuu guursado oo uu la aado haweenaydiisa safarradii dhibka badnaa ee uu gelayay waxaa haddaba maanta jira dad badan oo sayidka u shaqeeya oo aan weli guursan waxaa markaasi loo arkaa inay yihiin dad ilaah u go'ay oo sannado dhowr ah u huray noloshoodii oo dhan waxaad markaasi xusuusataa in sayid ciise masiix uu yidhi sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda laba iyo tobanaad sida tan waayo waxaa jira bohomo sidaas kaga dhashay uurkii hooyadood oo waxaa jira bohomo dadku dhufaanay oo waxaa jira bohomo isaga dhigay bohomo boqortooyada jannada aawadeed haddaba way adag tahay in badanaa raggu ay qabatimaan inay howlo wadaan iyagoo aan dumarkooda la joogin haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu qoray dadka reer korintos cutubka toddobaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaa qoran sida tan laakiin anigu waxaan kuwan guursan iyo carmalada laga dhintay ku leeyahay waa u roon tahay iyaga inay sidayda oo kale sii ahaadaan laakiin hadday iscelin kari waayaan ha guursadeen waayo waxaa dhaanta inay guursadaan intay guban lahaayeen haddaba taladu waxay ku jaran tahay inaad guursataan intii aidin guban lahaydeen oo damac uu idin gubi lahaa haatanna waxaannu eegaynaa maaddada ah amarka la siiyey kuwa isguursanaya haddaan xaalkaasi ka eegno xigashada kitaabka ayaannu haatan la soo baxaynaa kitaabka axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka toddobaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban waxaana qoran sida tan laakiin kuwa guursaday waxaan ku amrayaa kan amrayaa aniga ma ahan laakiin waa rabbiga afadu yaanay ninkeeda ka tegin laakiin hadday ka tagto ha iska guur la'aato ama ninkeedii ha la heshiiso oo ninkuna yaannu afadiisa ka tegin haddaba walaalayaal waxaa inta yaalla amar bawlos wuxuu leeyahay taasu waa bayaan oo caad ma saarna naagta ma ahan inay ka tagto ninkeeda oo ninkuna ma ahan inuu ka tago naagtiisa haddii ay kala tegayaan ma ahan inay isguursadaan marka hore waxaa haddaba jira dhibaato cusub oo ka soo baxday korintos dhexdeeda markii bawlos uu yimid oo uu dadka ku wacdiyey injiilka ayaa nin wuxuu aqbalay masiixa laakiin naagtii weliba ma ay rumaynin qoys kale ayaa naagtii ay aqbashay masiixa ninkiina waxba ma aqbalin marka su'aal baa meeshii ka soo baxday oo waxaa la leeyahay maxay dadka ka samaynayaan xaalka noocaas oo kale ah haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos oo u qoray dadkii reer korintos cutubka toddobaad aayadaha laba iyo toban ilaa afar iyo toban waxaa qoran sida tan kuwa kale anigu waxaan ku leeyahay ee ma aha rabbiga hadduu mid walaal ah qabo afo aan rumaysnayn oo ayna raalli ka tahay inay la joogto yaannu ka tegin oo afadii nin aan rumaysanina qabo oo isna raalli ka yahay inuu la joogo yaanay ninkeeda ka tegin waayo ninka aan rumaysnayni wuxuu quduus ku noqdaa xagga naagta oo naagta aan rumaysnaynina waxay quduus ku noqotaa xagga ninka rumaysan haddii kale carruurtiinna wasaq bay ahaan lahaayeen laakiin haatan waa quduus haddii uu haddaba nin uu guursado naag aan badbaadin ama naagi ay guursato nin aan badbaadin ayaa waxaa dhalanaya carruur bawlos wuxuu leeyahay waa inaad ahaataan kuwa go'aan leh oo garta in qoysku uu ballaaranayo haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka toddobaad aayadda shan iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan laakiin haddii kan aan rumaysnayni uu tago ha iska tago waxaas oo kale walaalka ama walaashu uma xirna ilaah wuxuu inoogu yeedhay nabad haddii mid ilaah rumaysan uu furo qofkii aan ilaah rumaysnayn markaas waxaa hubaal ah inay taasi u bannaan tahay iminka su'aashu waxay noqonaysaa in qofkaasi xur uu u noqonayo inuu mar kale guursado waxaan rumaysanahay markaan xaaladaha qaar eegno in bawlos taasi uu fasixi lahaa ilamase ahan in qofku uu sharciga dhan kale u rogi karo waxaase ay ila tahay in xaajo waliba loo wajaho sida ay ku timaado waxaase laga yaabaa inay jiraan dad si xun u fasiran kara oo naagahooda ay qabaan marmarsiinyo u raadin kara oo furi kara haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadda lix iyo tobanaad ee isla cutubkan toddobaad waxaa qoran sida tan waayo sidee baad ku garanaysaa naag yahay inaad ninkaaga badbaadin doonto iyo in kale ama sidee baad ku garanaysaa nin yahow inaad naagtaada badbaadin doonto iyo in kale haddaba tan layska doonayo waxa weeye in hablaha raggoodu aannu weli badbaadin ay ilaah ku soo duwaan raggooda haddii naaguhu ayaan badbaadinna waa in raggu ay hablaha dhanka ilaah u soo weeciyaan waxaana la doonayaa inay dadku taasi xoogga saaraan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubka toddobaad aayadda toddoba iyo tobanaad ee warqaddii rasuul bawlos oo u qoray reer korintos waxaa qoran sida tan hase ahaatee mid kastaa ha u socdo sidii rabbigu uu ugu qaybshay iyo sidii ilaah mid kasta uu ugu yeedhay oo sidaasaan kiniisadaha oo dhan ku amraa haddaba marka ay halkan joogto bawlos wuxuu kula talinayaa dadka inay xaajada sida ay tahay ay u abbaaraan oo ayan ka gilgilan ma ahan inay ka tagaan qofkii uu guursaday oo aan weli hadalka rumaysan qofkan masiixiga ah waxa bawlos uu leeyahay ma ahan in ninka ama naagtu ay ka tagto ninkeeda haddaannu weli rumaysanin injiilka nabadda waxaanan malaynayaa intaasu ay ka jawaabayso su'aasha ku taxalluqda haddaan xubin ka mid ah labada qof ee qoyska ama ninka iyo naagta aannu ilaah rumaysan waxaa jira wadaaddo dadka ku adkeeya kuwa aqbalay hadalka hase yeeshee xaas kale qaatay inay xaaskan labaad iska furaan oo ay ku noqdaan tii horay ay u fureen taasina dhib bay keenaysaa waayo dhibaatadii ay ku kala tageen ayaa meesha taalla waxaan horay idinku sii wadaynaa xigashada kitaabka oo aannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka toddobaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa labaatan waxaana qoran sida tan nin gudan ma loo yeedhay gudnin la'aan yaanu noqon nin aan gudnayn ma loo yeedhay yaan la gudin gudniintu waxba ma aha gudniin la'aantuna waxba ma aha laakiin waxaa waajib ah in la xajiyo qaynuunnada ilaah nin kasta sidii loogu yeedhay ha sii ahaado bawlos haddaba wuxuu sii adkaynayaa in dadku ayaan wax isbeddel ah oo ku saabsan dhanka bulshada ayaan muujin waxa uu leeyahay haddii qofku intaannu rumaysan uu israa'iil ahaa waa inuu israa'iil sii ahaado xagga dhaqanka hadduu ahaa quruumahana waa inaannu iska dhigin sida israa'iiliyiinta oo uusan is odhan waxaa lagaa doonayaa inaad sidooda oo kale u dhaqanto haddaba caadadii hore ama qaabkii aad markii hore ahaan jirtay waa inaanay waxba iska beddelin tusaale ahaan haddii aad gudnayd ma ahan inaad tidhaahdo wiilkayga gudi maayo haddii aadan gudnaynna ma ahan inaad tidhaahdo maadaama aan masiixi noqday waa inaan isgudaa wuxuu bawlos leeyahay haddaba waa in qof waliba sidii caadada dhaqanka ah ee uu lahaa uu ku sii socdo markay joogto gudniinka markaana israa'iiliyiinta iyo kuwa aan israa'iiliyiinta ahayn waxay ku midoobayaan masiixa waxaa lagaa doonayaa un inaad xaaladdii aad ku aqbashay masiixa aad ku sii jirto ee aadan isla noqon sida mid ay tahay inuu qaab ahaan iyo qof ahaanba shabbaho israa'iiliyiinta waxaad arkaysaa kuwo badan oo dadka yaga ah oo baryaha kan u labisan sida qowmiyadaha deggan bariga dhexe hablihiina wejiyadoodii quruxda badnaa ayay dabooleen waxaa loo baahan yahay haddaba waxa weeye isbeddelka niyadda iyo shakhsiyadda qofka ma ahan namuunka ama nuuca iyo qaabka qofka tan la doonayo in la beddelo bawlosna taas buu halkan ku adkaynayaa waxaad arkaysaa kuwa baayac mushtarada ku horreeya laakiin kugu odhanaya waxaan jeclaan lahaa inaynu howlaha kala duwan ee masiixa qabanno haddaba dadkaasi waxaa u wanaagsan inay baayac mushtaradooda ku jiraan oy taakuleeyaan howlaha masiixa loo hayo waxaa la doonayaa inaadan khasaarinin waxaa adiga hibada laguu siiyey haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka toddobaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa laba iyo labaatan waxaa qoran sida tan ma laguu yeedhay adigoo addoon ah dan ha u gelin laakiin haddaad karayso inaad xorowdid waa inaad aqbashid waayo kii xagga rabbiga loogu yeedhay isagoo addoon ah wuxuu yahay ninka xorta ah ee rabbiga sidaas oo kalena kii isagoo xor ah loo yeedhay wuxuu yahay addoonka masiixa marka ay sidaas tahay ayaa beryahaasi hore waxaa jiri jiray addoommo iyo dad xor ah haddii qof uu addoon ama qaadun qof kale u yahay ayaa la doonayaa inuu weli daacadnimadii addoonnimada sii wado oo ma ahan in la yidhaahdo war masiixi baan ahay oo sayidkayga waan ka sarreeyaa marka la dooni maayo markii aad masiixi noqotid inaad dadka iska sarraysiiso waxaa la doonayaa in is-hoosaysiisnimadaada aad ku sii sarraysiiso masiixa welibana hablaha waxaa laga doonayaa inay ka taxadaraan reerka oo ma ahan inay ku marmarsiyoodaan hawsha rabbiga loo qabanayo ee waxaa laga doonayaa inay ilaah reerka dhexdiisa uga adeegaan waayo waxaa la siiyey ubad ay tahay in marwadu ay daryeesho haddaan xigashada halkeeda idinka sii wadno waa aayadda saddex iyo labaatanaade waxaa qoran sida tan qiimo weyn baa laydinku soo iibsaday addoommada dadka ha noqonina haddaba waxaa halkan ku qoran ninna addoon ha u ahaanina haddii laydinku badbaadiyey dhiigga ciise masiix miyaa haddaba taasu ay khilaafaysaa wixii aynu soo barannay waxay haddaba u baahan tahay in laydiin sharaxo waxa tanu ay ka micno tahay waxaan idiin sheegayaa in haddii aad karaysaan ay wanaagsan tahay inaydan dad u adeegin hase yeeshee haddii dani ay idiin geyso iska adkaysta intaad ka baxaysaan ilaahna wuu idin caawinayaa waxaan iminka eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka toddobaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan walaalayaalow nin kastaa sidii loogu yeedhay ha sii ahaado isagoo ilaah la jira haddaba marka ay sidan tahay waa muhiim markii qofka uu toobad keeno wax kasta ee uu samaynayo iyo meel waliba ee uu joogo waa inuu jegadiisa joogaa maadaama uu xor u yahay xidhiirka uu ilaah la leeyahay ilaah waa in la hormariyaa waayo wuxuu bawlos leeyahay ilaah la jira haddii dantu ay ku qasabto ayaa waxaa muhiim ah in qofku deegaanka u beddesho tusaale ahaan haddii aad tahay kabalyeeri maqaayad ka shaqeeya oo dad badani ay wax ka dalbanayaan kuwaasoo aan ilaah garanaynin ayaa laga doonayaa qofkaas inuu shaqada beddesho haddaannu ku faraxsanayn inuu dad u naaquudeeyo dantuna ay u saamaxdo haatanna aynu eegno maaddada kale ee ku saabsan gabdhaha guurdoonka ah waxa laga yeelayo haatan wadaxaajoodka haatan looga hadlayo inta ka harsan cutubka toddobaad ayaa wuxuu quseeyaa wixii reer korintos ay weyddiiyeen bawlos oo waxay ku saabsan tahay su'aashan koowaad xusuuso in marka wax waliba loo eego sidii xaaladuhu ay ahaayeen wakhtiyadii rasuul bawlos iyo sidii magaalada korintos ay ahayd iyo noloshii dadka raggii waxay ku hallaabeen macbudka kunka bikradood laysugu geeyey oo waxay helayaan dumar aad u fara badan oo ay isku bedbedelaan haddaba waxaa kaloo dhibaatidu ay noqonaysaa haddana in markii habluhu booskoodii ay gabaan inaan ragguna baxsanaynin waxaa loola jeedaa taasi haddii damiirkii habluhu uu qarriban yahay inaan raggana damiirkoodu uu hagaagsanaanaynin ragga iyo dumarka ilaah baa isku xidhay oo kuwa sinnaba u kala maarma ma ahan markaa gabdhihii waxaa badankood ay joogaan macbudka afrodite ama venes lagu magacaabo oo waxa ay noqdeen kuwa jirkooda iibsada su'aasha soo baxaysa ayaa waxay noqonaysaa sidee baa haatan dabadeed gabdhaha guurdoonka ah laga yeelayaa maadaama gabdhaha ama gabar waliba la doonayo inay tagto macbudka si rag ay isku bartaan ayaa haatan waxaa soo baxay dhibaato hor leh waxaana weeye sideebaa gabdhaha guryaha masiixiyiinta ka yimaada ay guur u doondoonayaan maadaama gabar waliba la doonayo inay tagto macbudka si rag ay isku bartaan ayaa haatan waxaa soo baxay dhibaato hor leh waxaana weeye sideebaa gabdhaha guryaha masiixiyiinta ka yimaada ay guur u doonanayaan haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka toddobaad aayadda shan iyo labaatanaad ayaa waxaa qoran sida tan amar bikradaha ku saabsan kama haysto xagga rabbiga laakiin waxaan ku talinayaa sida mid rabbiga naxariis ka helay inuu aamin ahaado haddaba bawlos wuxuu daboolka ka qaadayaa sida xaalka uu yahay oo wuxuu leeyahay anigu haatan arrin caddaan ah oo rabbiga ka timid oo ku saabsan bikradaha ma hayo hase yeeshee wixii aniga ila quman ayaan idiin sheegayaa wuxuu markaasi ka hadlayaa wax ku saabsan sida wax waliba ay ula muuqdaan isaga waayo buu yidhi waxaan ka helay naxariis ilaah oo buu yidhi isagaan aamin u ahay waxaa kaloo uu u sheegayaa inkastoo aannu muujin haysanin haddana wuxuu lahaa shuruudaha laga doonayo xaakin siduu ku soo sheegay cutubkii lixaad haddaan horay idinku sii wadno cutubka toddobaad ayaannu haatanna eegaynaa aayadaha lix iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan waxaana qoran sida tan sidaa daraaddeed waxay ila tahay dhibta haatan joogta aawadeed inay u roon tahay nin inuu sii ahaado siduu yahay miyaad naag ku xidhan tahay ha doonin inaad ka furnaato miyaad naag ka furan tahay ha doonin naag haddaba xaalka ku saabsan dhibaatada jirta ayaa waxay tahay in qarniganu uu ka shar badan yahay xitaa kii korintos waxaa jira dad badan oo sharka ka daawada xidhiirka internetka haddii nin uu doonayo inuu eego qolo macsiyaysanaysa si sahal ah ayuu ku heli karaa waxaa markaasi wanaagsan in dhallinta lala taliyo oo laga istaajiyo waxyaabaha sharka leh ee qarnigeenna lagu arkay haddii aan la helin taasi waxaa sii hallaabaya damiirkii awal horayba liitay ee dhallinta haddaba bawlos wuxuu aayaddii kore ku leeyahay sida tan maadaama aynu ku jirno xaalad dhib badan markii aydun masiixa soo raacdeen ayaa waxa uu ku waaninayaa haddii ninka uu naag la joogay inuu naagtiisii la sii joogo xitaa haddii aanay badbaadin haddii ayan guursan wuxuu ku talinayaa inay u wanaagsan tahay inaannu guursan iyadoo ay ugu wacan tahay niyad xumida ka taagan magaalada korintos haddaan horay idinku sii wadno ayaa aayadda siddeed iyo labaatanaadi waxaa ku qoran sida tan laakiin haddaad guursatid ama aad dembaabin bikradduna jidhka dhib bay ka heli doontaa laakiin dhibtaasaan idinka celin lahaa dabcan in la guursado ma ahan dembi laakiin way dhib badan tahay in la dejiyo xiisadaha aan wanaagsaneen ama marxaladaha markaasi ka soo hor jeeday masiixiyiinta waxaan garanayaa sida ay u dhib badan tahay in laba dhallinyaro ah ay maanta isguursadaan waxaan garanaynaa haddii labadaba ay haystaan wax ku filan ama ay joogaan dalalka reer galbeedka ah in furniinku aad iyo aad uu u sarreeyo waxaa taasi ugu wacan in duqaydii iyo dadkii cuqaasha ahaa looga soo tegay waddankii markaana halkan ay wada joogaan dad dhallinyaro ah oo qof waliba uu shaqeeyo markaa ninkii ma xukumi karo naagta naagtuna ma xukumi karayso ninkeeda haddii ay dagaallamaanna cid ay u geystaan ma laha arrinta waayo qof waliba tiisaa haysata marka masiixiyiintii reer korintos dhibka caynkaas ah ayaa haystay ninku naagta qasabkuma leh oo naagtuna waxay doonayso ayay samayn kartaa markii ay joogto korintoskii waagaasi raadkii adduunkow suban ahaa eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin